بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد waxaan shalay ka soo hadlnay qaar ka mid ah muqadamo ku saabsan kitaabka waxaan soo sheegnay kitaabka aan rabno inaan bilowno magaciis iyo sidii lasu khilaafsan yahay magaciisii iyo sida sawaabka iyo sida mashhuurka ah iyo qofkii qoray kitaabkaasi tarjamadiisi kooban iyo kitaabka meesha ku saabsan yahay mowduuciga ku saabsan yahay fanniga shareecada waxaan soo sheegnay inuu ku saabsan yahay fanulcaqiida caqiidadana waxaan soo sheegnay inay tahay mid aada iyo aad muhiim u ah waajib ah qofka muslimka inuu barto waajib ku ah kutub alcaqiida culimada kutubay ka alifeen aada u farac badan kutubtaas ay ka alifeen laba qiibood waay minha maa hiya musnada wa minha maa hiya hayr musnada kutubo oo la isnaadiyey oo sanad lagu warinaayo sanad leh iyo kutubo oo sanad aan lahayn sanad la-aan la alifay culumta shareecadana saas labadaba way leedahay axaadiidta qaar waxaa lagu warinayaa bil asaaniid ayagoo ku alifan sanadkiisii xadiid kastoo wato ayaa la alifayaa axaadiista qaarna iyadoo sanad la-aan ayaa la alifayaa labadaba way jirtaa caqiidadana sidaasi waa qaar waa musnadaad sida kitaabu shariica lilaajuri oo kale sharxu sunna lila'lakayi oo kale iyo kayrihaa ama kayrihimaa min alkutub almusnada oo caqiidada ku saabsan way jirtaa qaar ka midana sanad la-aan ayaa la alifay sida kitaabkeenii oo kale caqiida alwaasitiya oo kale alcaqiida ataxaawiya oo kale atadmuriya oo kale alxamawiya oo kale wixii la midka ah saas markii ay leedahay haddana waxay culimmada uga hadlaan kutubtaasi caqiidada ah minha maa hiya mukhtasa wa minha maa hiya mushtaraka kutubta qaar ka mid ah waa mukhtas waxay ka hadashaa qeyb gaar ahaaneed caqiidada ka mid ah qaarna waxay ka hadashaa mushtarag waayaasi guud ayay uga hadashaa kutubta qaar waxaa laga alifay atawxiid tawxiid alasmaa'i wasifaat ayaa lagu alifay khas khaas ku ah tawxiid aluluhiya ayaa gaarna laga alifay gaar ku ah qaarna labadoodayba waa la iskugu daray iyo intii kale caqiidada mushtarag ah yowm alaakhirka arkaan aliimaan iyo tawxiidka kulli laiskugu geeyay laisku daray ay isku jiraan intaasii dhammaanteed waxay isku yihiin caqiida kutubulcaqiida isku yihiin kitaabkeenii tawxiid arububiya iyo uluhiya iyo alasmaa wasifaat inta waa ku jirtaa iyo keyrkeed waa mushtarak mushtarag waaye kii isku darayay waaye tawxiidkii keyrkoodaba iyo ictiqaadka ahlisunna waljamaaca waana kitaab mukhtasara runtii aada iyo aada mukhtasar u ah waaye sidaasiina culimada inta badan kutubta waxay ka alifaan mukhtasaraad mutawasidaad mudawalaad kutubta qaar waa mukhtasaraad waa gagaaban tahay waa yeerarh tahay qaarna waa mutawasita oo dhexdhexaad qaarna mudawalaad waay waa dhaadheer tahay aadaa loo dheerdheereeyey antaasin maxaa loo samaynayaa dadka fahamkood qof haddii uu balaaw yahay ibtidaa'i uu joogo mutawasit waxa kama qaadan karo ama mudawal wax ma kama qaadan karo ma fahamaayo waa ku logo-a mooyaane sidaa daraaddeed kutubo yar yar in loo alifo waay cunuga markii u dhasho ma soconaayo dhowr bilood ama sanad wixii la midka ah socodka markii bilaabana ama wx socodka aan gaarinba ka hor wuxuu soo bilaabayaa inuu guudaamo kadib istaaguu bilaabayaa kadib socduu bilaabayaa kadib waa ordayaa hal mar keligeeda ma aha taasna xikmatullaahi tabaaraka wa tacaala ayaa ku jirto ilaahay subxaana wa tacaala isagoo abuuri karo amarkiisu yahay kun fayakuun khalqigaani amas makhluuqaani wuxuu abuuray samaawooyinka dololka toddoba maalmood ama lix maalmood xikmaa ku jirto marka qofka waxaa la rabaa marka mukhtasarkaasi inuu meeluu saaro marka hore mutawasidkii u gudbo meeluu saaro mutawalka markaasuu gaalo la rabaa haddii aad dhahdo hal mar mukhtasarkii iyo mutawasidkii iyo mutawalkii waa isla qaadanayaa weligaa wax ma fahmayso fahamkaadu waa wareerayaa waxaa noqonaysaa sidii uu yidhaahday alimaam aلzuhri raxmat ullaahi calayhi man raama alcilma jumlatan dahaba canhu jumlah wa inamaa yuطlabu اlcilmu calaa mari اlayaami wاllayaali man raama alcilma qofkii cilmi dalbo jumlatan isagoo duduuba hal mar wixii dhan waa isla qaadana u yidhaahdo kee mukhtasarka ah kee mutawasidka ah kee dawalka ahaa hal mar asla qaadan haddii yidhaahdo man raama alcilma jumlatan hee dahaba canhu jumla waxaa ka tagaya haddana jumlo kale wixii soo qaaday waa baxaya ma istaagayaanba waxa la rabaa wixii aad soo qaadatid inaad meel ku istaaganaadaan soo ma ma aha waa iska baxayaan cilmiga sidiis muxuu yahay sayd alcilmu saydun ugaar waa cilmigi haddii aad dhahdo ugaaraa soo qabanaya intaa istaajinaya mid kale soo raadina ma istaagnaanaysaa maya waa ceraraysaa laakiin intii aad soo qabatay markii aad xirxirtid oo geed ku xirtid si fiican meesha ugu sugto midda kale meeshan ka soo raadina markii dhacdo waa ku soo gaaraysa soo ma horta kan hore sugadi sidaas waay alcilmu sayd walkitaabatu qayduhu qoraalka iyo akhriisantan waxay u yihiin xarag xir adigoo kii hore aan xirin haddaad ka tagto ma istaagnaana waa baxa kii kalena waa baxa kii kalena waa baxa ebra soo fadhiisanaya sifir sifir sidaas waxaa rabaa marka inaad xirtid midka hore idan man raama alcilma jumlatan dahaba canhu jumla tartiib u soco wainamaa yuطlabu اlcilmu in kale ma ahane cilmigi waa la raadinaya buu dhahay calaa mari اlayaami wاllayaali maalmaha iyo habeenada maritaankoodii maanta wax babad dersi a qaadanaysaa beri mid kale qaadanaysaa saa dambe mid kale qaadanaysaa wax dhan maanta waa lagu siin haddii ad lagu yidhaahdo waa ku wareeraysaa waxaad fahmaysan malaha wainamaa yudlabu alcilmu calaa mari alayaami wallayaali moxamed ibn muslim imaam ibn shihaab azuhri ayaa warkaasi iska leh waana ka sugan yahay idan waxaa la rabaa marka mukhtasaraadka xikmadaasa ku jirta marka waa kitaab marka aada mukhtasar u ah macaanida iyo caqiidada asaga ximbaarsan yahayna aada iyo aada u weyn tahay sheekh maxamed ibn abdilwahaab raxmatullahi caleyhi kutubo farac badan uu leeyahay kanaa ka mid a kitaabu tawxiida ka mid a kasfu shubahada ka mid a way badan yihiin kitaabkaana waa la sharxay shuruux badan ayaa lagu sharxay aada iyo aada shuruuxdiis u badan tahay taas maxay tusinaysaa inuu kitaabku yahay kitaab aada iyo aada muhiim u ah cilmu alcaqiida kan lagu ballaawayo ayuu ka mid yahay kow kitaabkaasaan bilaabaynaa marka insha allahu tacaala soo diyaar garooba soo jeeda قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله مغيسي ايان أؤلف كؤلفيا او كقريا هذا كان أؤلف هذا وحميشك يا لماها وأذكر لك الشيء واي oo maxaa laga rabaa haddii meeshan aan ku oolin maxaa loo daba joogaa waxaa loo daba joogaa adiga lugahaada la-aantooda ma istaagi kartaa maya bismi ma istaagi karto ayadoo waxaa maqan meesha aan loo keeninba danteedii waayo sidaasaa loo keenaya marka maxaa laga rabaa waxaan lasoo gadara hadhihin bismi illaahi allah magaciisii ayaan ualifu ku alifaya waay ualifu usanifu aktubu waa ismid haadaa kan alkitaaba ah allahaasoo arraxmaani naxariistiisii ama ahaa kii ku sifaysnaa naxariis ballaaran allahaasoo arraxiimi gaarsinayay addoomihiisii idii doono naxariista iclam ogow nin yahow raximaka allaahu allah ha kuu naxariistee annahu shaani ah yajibu inuu waajibaayo calaynaa korkeeni tacallumu arbaci masaa'ila misalooyin afar ah barashadoodii al-uulaa mida koowaad alcilmu cilmi waaye wa huwa cilmiguna macrifatullah allah barashidiisii waaye wa macrifatu nebiyihi nebigiisii barashidiisii waaye wa macrifatu diini lislaami islaamka diinkiisii barashidiisii waaye biladillati lagu baranaayo musanifka raxmatullaahi calayhi kitaabkiisii wuxuu ku bilaaway bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu ku bilaabay maxaa waaya sababta ugu bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim saddex arrimood darteed saddex sababood darteed ayuu ama ugu bilaabay ayaa ugu bilaabay kitaabkiisii bismi illaahi araxmaani araxiim mida koowaad waaye iqtidaa'an bikitaab illaahi tacaala ku dayasho asiga ku dayanaayo allah kitaabkiisii dartiis ayuu ugu bilaabay kitaabka alleh oo qur-aanka loola jeedaahe maa min suura ma jirto oo qur-aanka ka mid a ilaa waxay leedahay basmala ilaa hal suuradood mooyaane lasu khilaafsan yahay sababta looga tagay suuratu bara wixii aan ka ahayn suurad kastoo basmala ayaa lagu bilaabayaa sidaa daraaddeed asigoo kitaabka alle ku daysanaayo ayuu kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay isagana bismi illaahi araxmaan araxiimi waa hal sabab sababka labaad waxaa waaye ta'asiyan binabiyi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama ku dayasho raacid asiga raacayo nebigeena calayhi asalaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa markii asiga u diraayo boqorada xaggoodii risaalo wuxuu ku bilaabayay bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu ku bilaabayay min muxamedin rasuuli illaahi ilaa maliki ruum kada wa kada oo kale sidii qisadii hiraqla oo kale fii saxiixi lbukhaari ku sugan nebiga keligiisii ma ahane waa nebiyaashii hore naftirkooda saasay ahaayeen bismilay ku bilaaban jireen kamaa fii qisati sulaymaan calayhi salaam kitaabkii qoraayay muxuu ku bilaabay inahu min sulaymaan wa inahu bismi illaahi araxmaan araxiim anlaa tacluu calaya idan nebiga asigoo ku daysanayo ayaa musanifka kitaabkiisiina ugu bilaabay sabab labaad bismi illahi araxmaan araxiim saddex caadat almusanifiin waay musanifiinta caadadoodii oo dhanna waxay tahay in ay ku bilaabaan kutubtoodii basmala sida soo naqlinayo alxaafid ibnu xajar raxmat ullah caleyhi fi fatxi ilbaari jusu koobaad waa calaa caadat almusanifiin waay musanifiinta caadadooda saasa axaadiistu ku soo aroortay basmalaga wixii aan lagu bilaabin inay tahay abtar aqطac kulu amrin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi araxmaan araxiimi fahuwa abtaru aqطacu axaadiis daciif ah way ma sugna kulligood laakiin waxaa sugan nebiga risaalad diraayo inuu bilaawayay bismi illaahi araxmaan araxiim saddexdaas sababood ayaa marka ugu bilaabay kitaabkiisii bismi illahi raxmaan raxiim wuxuu leeyahay kadib iclam ogow niyahow iclam ogow waa amar ficlu amar way sooma iclam oo amar ogow yaa waaye ayuha almutacallim ayuha alطaalib ayuha alqaari ayuha asaamic qof kasta waay kulligood waa soo galayaan mutacallim qof wax baranaya waay daalib ardaygii waay isaga le waay mutacallim daalib isku mid waay mutacallim qofka wax baranaya waa la yihahdaa dadkan laakiin mutacallim waxay u yaqaanaan qofka wax yaqaana mutacallim waay dhahaya mutacallim qof wax baranaya la yihahdaa mucallima la yihahdaa kan wax yaqaano dad baraya mida ku jirto waa madka wax baranaya waay isaga wax faa'idaysana mutacallim iclam ogowniyaho raximaka allah allaha kuu naxariistee wadco raximaka allaahu macnaheed waxaa waay allaahu yarxamuka waay ilahay ha kuu naxariistee raximaka allah waxa laga wadaa allaahu yarxamuka ilahay ha kuu naxariistee waay tlaطufan lidaalib اlcilmiya saasuu leeyahay musanifka raxmat ullahi alayhi asagoo hee u dhimrinaayo u naxariis raadinayo ninkii daalibulcilmiga ah in daalibulcilmiga loo naxariistana sharaacidan aan amrayso mada kale cilmigeeni naftirkiisi waa raxma cilmiga sharciyada islaamka waa raxma ilahi wuxuu leey wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin naxariis way cilmiga waa naxariis waxa la isbaraayo waa cilmi qofkii baranaya in loo naxariisto wax meesha ku jir waay talaطufan liaalibi اlcilmi darteed iyo hee diinkeeni inuu yahay diinu raxma cilmigi inuu yahay raxma darteeda wuxuu leeyahay raximaka allah duco loo duceynayo ninkii aalibulcilmiga ah diinteeni waxay qabtaa in laisku naxariisto lisjeclaado nabigeena alayhi salaatu salaam saxaabtiis wuu jeclaa walow kunta fadan khaliid alqalbi lanfadu min xawlika la yihahday ayib annahu iclam waan ogaanay waa wax lis amraayo waay qofka la hadlayna waa waan sheegnay raximaka allahu naadaco raximaka allahu allah kuu naxariistee waay jumlatan khabariyatan jumlatun khabariyatun lafda wa inshaa'iyatan macnana la yihahdaa min xaytu naxw ahaan markii loo fiirsho waa jumlo waa jumlo raximaka allahu ficlii wa faacilii mafcuulkiis way sooma jumlo waay jumla khabariya lafdan lafd ahaan waa khabar lafdaana khabar maxa lagu wadaa raximaka allah raxima ficil maal sooma raximaka allahu ilaahay waa ku naxariistay goorma mar hore waay saas maa laga wada hadda marka maya inshaa'iyatun macnana laga wadaa hadd way allah ku naxariistee saasa laga wadaa hadda allah ku naxariistee waay annahu maxaa la ogaanaya marka maxay yihin waxyaabaa la ogaanaya ogow lisleeyahay maxay yihiin oo laisku ducaynaya war waa kuu ducaynayaa ogow maxaad waaa waxaa la leeyahay maxay yihiin annahu intan waxay ka bilawda waay annahu shaani ah damiirk wax markaas ka horreeya loo celinaya hadi aysan jirin shaani loo celina damiir waxaasa ka horreeya loo celina hadi aysan jirin hee damiir shaan inta badan shuruud noo leeyahay baabkiis ma joogno naga daaya naxa waay waxaas annahu shaani ah yajibu inuu waajibayo shaaniga maxaa waye annahu ay ana alxaala washaana waay arranka iyo xaalka wuxuu yahay in korkeeni intaan ku waajibto way arrinkii oo dhan saas waaye waxaan kuu sheegi rabo intaas waaye waxaan ogow ku leeyahay intaas waaye saas oo la jeedaa annahu shaaniya yajibu inuu waajibayo calaynaa dusheeni yajibu inuu waajibayo waay waajibka wuxuu u qaybsamaa labo waajib cayniyun wa waajibun hee kifaa'iyun qora wixii aan qora idan dhaho waa la isweydiinayaa waxaan iska sheeg sheego kitaabkan aan ahayn ee kor ka sheego idima weydiinaayo ogood hadda ogaada haddaba wixii qor aan ku dhaho hee waxaa soo daba jooga qor haddaad iga maqasho insha allah waa isdilaaxeeni haddaan isfahamsinayni waay qor haddii aan ku dhaho maxaa waay waan kaa rabaa waay wixii qor aan ku dhihin iska faa'idayso dhimala kuma weydiinaani wixii qor ku dhaho kitaabkan aan ku jirin waan kaa rabaa kitaabkan waa la iska rabaa insha allahu tacaala wujuubku waxay u qaybsamaan dhahnay labo wujuub cayni ah wujuub kifaa'iya la yidhahdaa wujuub cayni ah maxaa waay waa wax qof kasto inuu sameeyo laga dalbay waay waa wixii qof kasto in asaga sameeyo laga rabo waay salaada qof kas ma laga raba dadka qaar waa laga raba qaarna lagama rabo qof kasta waa laga rabaa macduur sharci aan kugumin qof kasto kaas maa marka waajib he hayni waay duhurkaan in la dukudo qof kastoo muslima gaalka hadda waa laga rabaa laakiin haddii so dukudo ma dhahayno waxa kale kaweyna laga rabaa soo ma asagi laakiin qof kasto muslima waa laga rabaa duhurkaan soo socdo inuu dukudo waajib waay cayni waay asiga caan ahaantiisa looga rabo naf ahaantiisa looga rabaa laga wadaa waajib cayni maaway waa wixii qof kasto in asaga gaar ahaantiis u sameeyo laga rabo waay tacriif tacriifka ma gaarayno waxaan isfahamsiinaynaa matnahaan iyo maqsadkiis insha allah wixii aan laga maarmaynin wixii ka dambeeya hoogaho waa tallaabo kale ku daraynaa insha allah kitaab kasta kitaabka ka dambeeya waa kola loo soconaa waajib kifaayi ah kanka labaad maxaa way waajib kifaaya la yidhahdaa waajib kifaayi waajib kifaaya maxaa laga wadaa waa wax dadka si guud ahaan looga rabo qaar ka mid a haddii sameeyaan dadkii kale ka dhacayo aan loo haysanin waajib kifaaya maa yidhahdaa waa wax dadka si guud ahaan dhammaantooda si guud ahaan looga rabo laakiin qaar ayaga ka mid ah markii ay sameeyaan anti kale dembi aan loo haysan oo aan laga rabin al yidhahdaa kasalaat aljanaza oo kale calaa taqriib almithaal kasalaat aljanaazad oo kale janaazada salaadeed in lagu dukudo maxay tahay waajib waay yaa laga rabaa muslimiinta o dhan haddii laakiin koox ka mida ay ku dukuto kooxdii kale ma loo haystaa maya waa ka dhacay waay looma haysto waajibkii waa ka dhacay idan haddaba meeshan waajibki musanifka sheegaayo labadaan waa kee waajib labadaas lee waaye kee way kan caynigii waay kifaaya hadhihin kan waa caynigii waay qof kasto waa laga rabaa caynigii waay annahu shaaniya yajibu inuu waajibaayo wujuban cayniyan awlijeednaa dhahnay soo ma hee calaynaa dusheeni iyo korkeeni waay calaynaa yaa waaye kullu mukallafina laga wadaa nin qof kasta mukallaf ah nin ama naag mukallaf naa la yidhahdaa qof yaqaan gaaray hee fiyow awoodo mukallaf qof yaqaan gaaray caqli leh baaliq caaqile laga wadaa calaynaa marka qof kasto mukalafa way qof kasto mukalafa ayaa laga wadaa mukalafna maxaa waay baaliq caaqil waay waa la naga rabaa marka dakaran oo untha lab iyo dhadig kulli wiilishii gabdhaha waa laga rabaa waajib waay calaynaa dusheeni waay nin kasto qof kastoo mukalafa waa soo galaa hee tacalumu arbaci masaa'ila waay tacallum waa faacilka yajibu waay marka yajibu inuu waajibaayo calaynaa dusheeni tacalumu arbaci masaa'ila misilooyin afar ah barashadoodii markii hore saan ayaan u akrinay haddana saan meeshii aan ku dambeynay ee haddana ka soo bilaabnay saa sidii hore aan usoo soconay fasirka soo maa ma fahamteen mudaaf iyo mudaafun ilayhi waxaa loo fasirayaa gedaal gedaala la yidhahdaa dibdib lagbada waa la iska rabaa isweydiinayaa haddaba meel kale iska fiirfiirsha an wixii aan dhaho waa idinka rabaa oo kitaabkan ah fasirka la isweydiinayaa meesha hadda aan istaagay dhawaaqay ku ku istaagay ayaan ka bilaabay gadaal kelima kelima lu- xaqeeda loo siinaa xaqeeda sii xaqeeda si mid kasta xaggiisii hadalkaa kii u dambeeyey i kii u horreeyey yaa kuga xagle hadalka xagu liman qarwa waay hadda liman sabaqa maha meeshan liman qarwa waay kii soo dhawaa kii kugu dhow ku bilaabo maxaa waay marka tacalumu arbaci masaa'ila misilooyin afara barashadoodii hee ee dusheeni waajib ku ah waay aluulaa masalada koowaad oo waajib dusheeni ku ah alcilmu cilmi waaye cilmi waaye cilmiga meeshan lagu sheegaayona waa alcilmu asharciyu cilmigii sharciga ah waay alkitaabu wasunna iyo wixii labadaas lagu gaaraayo waayo alcilmu waayo masalada koowaad qof kasto laga rabo inuu barto hee waa alcilmu cilmi waayo cilmi barashadiisiina waa waajib waajib waayo cilmi in la barto waa waajib qof kasta laga rabo waayo adiladu sinaysa waxaa ka mid ah musanifka adiladiisa waa noo keeni doonaa adiladu sinaysa waxaa ka mid ah xadiidkii anas ibni malik radia allahu canh cinda ibni maajah nabiga alayhi salatu salam inuu dhahay dalabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslimin ma jeeda dalabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslimin cilmigii dalabkiisii waay cilmiga sharciga waay waa kitaab sunna dalabulcilmi cilmi raadintiisii haggee cilmi lagu bartaa aan tage in la yidhaahdo hee fariida waa waajib waay inaad raadiso meeshii cilmi sharciga lagu baranayo waa waajiba kugu tahay haddii aadan aqoonin inaad raadisid oo dalabtid waajiba ku tahay dalabulcilmi fariida yaa farad ku tahay calaa kulli muslimin qof kasto muslim ah inuu cilmiga raadiyo waajibay ku tahay farda ku tahay waajiba ku yahay xadiidku waa saxiix musanifiinta qaar waxay ku dareen wa muslimatin laakin ma sugna min xayثu sanad macna ahaan waa saxiix laakin sanad ahaan ma sugna daciif way sanad ahaan waxaa kaaga filan laakin waa muslimiin baa kaaga filanba maxaa yeelay wixii muslimka laga rabo muslimadana waa laga rabaa ilaa ma khasahu adaliil wixii daliil ka soo reeba mooyaane waa muslimata in lagu daro looma baahna ma sugna daciif waayo laakin waa muslimiin qof lablay waaye dhadig ma soo galay ma dhehayso waa ku jira dhadig gabartan way ku jirtaa waa muslimin waa waajib marka masalada koowaad marka maxay tahay in la barto waajib ay tahay alcilmu daliilkeedan waa sheegnay dalab alcilmi fariidatan ala kulli muslima muslima haddaba cilmigaasi in la barto waajibku yahay muxuu yahay cilmigee tacriifkiis maxaa cilmi sharci wuu yahay laakin maxaa waaye tacriifkiis muxuu yahay waa fasiray waa kana marka wahuwa cilmiga la sheegaya waajibka ah hee cilmi waa la dhahay wahuwa damiirkani cilmigaas loo celinaya wahuwa cilmiga in la barto oo waajib uu yahay macrifatullaahi allah barashadiisii waaye allah in la barto waaye allihii ku abuuray inaad baratid waxay kugu tahay waajib waaye rabbigaagii baro waajibay kugu tahay waan waxaa waaye awalu waajibin cala alcabiidi waaye waajibka uga hore odoomaha dushoodii waajibka waa laga rabo ilahay barashadiisii waa wa huwa awalu waajibin cala alcabiid waajib hore waay macrifat ullah ilahay barashadiisii waay bimacnaa ilahay in la barto macrifa bimacnaa cilmi waay ilahay cilmi in loo yeesho ilaahay in ma cilmi loo yeesho waxaa soo galaya afar shay qor qor ma fahamteen macnaheeda haye ilaahay barashadiisii macrifatullahi waxaa soo galayo afar shay kow macrifatu wujuudihi allah jaritaankiisi joogitaankiisi inuu allahu jiro hee in la bar- la ogaado waay horta allah waa mid mawjuud ah oo jiro waay allah ma jiro qola ayaa aaminsan muslimaad tahay adiga waxaa lagaa rabaa inaad aaminto aada ogaato allah jiritaankiisi barash inaad baratid waay ayaa soo galaya macrifatu wujuudihi labo macrifatu rubub uluhiyatihi dheh macrifatu uluhiyatihi allah ilaahanimadiisii inaad baratid allah inuu ilaaha yahay cibaadada asiga keligiisu leeyahay qof kale cibaado la siinaya aysan jirin hee keligiis inuu ilaaha yahay inaad baratid waay saddex macrifatu rububiyatihi allah rabbanimadiisii inaad baratid waay adduunkan keligiis maamulaayo keligiis wax abuuraayo keligiis wax dilaayo keligiis arrinka iska leeyahay keligiis xukunka leeyahay waa farax badan tahay gaargaarku tub kale ayaa kasii faa'idaysan doona insha allahu tacaala lakin wax hadda meeshan soo galay ogow adi macrifatu rububiyatihi afar macrifatu asmaa'ihi wa sifaatihi macrifatu asmaa'ihi wa sifaatihi alla wuxuu leeyahay magacyaalo ayuu leeyahay magac uu leeyahay allah ma wuxuu leeyahay magacyaalkaas siuu leeyahay inaad baratid waay ilaaha maga aan lahayn miyaad leedahay mise ilaaha maga leh ayaad leedahay adig maga uu leeyahay magayaashiisi maxaa magayaashiis ah qofka haddii magaciis adag adig aan garanaynin ma aqaana ayaad dhahaysa soo maha rabbigaad ma aqaan magaciis ma dhehaysaa maya inaad baratid waajib waaye magacaasuu leeyahay magacaasuu leeyahay magacaasuu leeyahay intaan rabbigay magacyashiisii waaye faa'iiday leedahay mar kale ogaan doonaa waa lagu barinaya ilahay waa lagu cibaadaysanayaa xagga noo dhigad wa sifaati sifaaduu leeyahy allah sifaat sifuu leeyahy allah tabaraka wa taala sifooyin uu leeyahay allah wuxuu leeyahay sifooyin gaar u ah isaga inaad baratid waaye hadhow qiyaamo markii la gaaro ilaahay addoomihiisii waa istusaya sifa ayaga aan ku aqoonin ayaa markii hore isku tusaa sifaday aqoon ayaga markii hore ku yaqaaneen maahane sifo kale isku tusaa kadib sifadii adiga ay ku yaqaaneen aa markii dambe haddana uga imaana markaasaa rabbigaanaa tahay laakiin kii hore way diidayaan maxaa dhahay sifaadiisii ma lahayn qofka sifadiisa lu garanaa soo maa rabbigeeni sifuu leeyahay rabbigiisa sifuu leeyahay rabbigeen sifadaasa lagu baranaa wamacrifatu asmaa'ihi wa sifaatihi imis marka afar afartaasa soo galaysa wamacrifatu nabiyihi wamacrifatu macrif wahuwa cilmiga la sheegay macrifatu llah ilaahay barashadiisii waayo iyo wamacrifatu nabiyihi nebigiisii barashadiisii waayo nebiyihi hi haada haggee loo celinaya allah waayo nebigan yaa iskale allah waayo nebigiisi isagaa iskale allah nebigiisi in la barto waayo maxaa soo galayaa markii lasoo khulaasayo saddex ayadan qora saddex soo galaysa macrifatu nabiy maxaa soo galaya saddex waay wax badan lama qorayo wax yar yar le waayba wax yar le waay waxaasi la-aan ma laha oho gacanta naftirkeed xagay leedahay waa in la dhadhaqaajiyo waay wax yar ina liyadika caleyka xaq waay ku shaqeeya in lagu shaqeya u bahantahay soo ma maskaxda waa ku shaqaynaysaa naftirkeed laakiin mar haddii laiska fadhiyo wax laiska dhegeysto ma aha mar maskaxda la shaqaysina mar gacanta la shaqaysina mar indhaha la shaqaysina sidaasi waay waxaa soo galaya saddex kow annahu mursalu min allah annahu mursalun min allah labo annahu mursalu min allahi labo labo waxaa waay annahu khatamu nnabiyiin wa annahu khatamu nnabiyiin wa annahu yajibu itibaacahu yajibu itibaacuhu wa annahu yajibu itibaacuhu meeg waay saddex waay kow waa inaad baratid annahu mursalun min allah in la soo diray alla xaggiisa laga soo diray inaad baratid waay horta adilay leedahay addanta maha booskeed in ilaahay soo diray adilay leedahay annahu mursalun min allah labo wa annahu khatamu nabiyiin nabiyaasha kan lagu khatimay waayo nebi ka dambeeya isaga ma jiro diin cusub la imaanayo wa annahu yajibu itibaacuhu inuu raacitaankiisii waajib uu yahay haddana inaad baratid w ogaaw saas nebiga in la raaco waajib waayo inaad ogaatid maxaa soo galay marka saddexdaasi wa macrifatu diin lislaami islaamka diinkiisii barashadiisii waaye macrifatu diini lislaami halkee ka bilaabay marka fasirka haddan islaamka ee diinkiisii barashadiisi waaye islaamka diinkiisii barashadiisi islaamka diinkiisii barashadiisi waaye diin lislaam waxaa soo galaya labo diin islam waxaa soo galayo labo atawxiid ama ukaadi waxaa soo galayo labo waxaa soo galayo labo caqadi iyo camali caqadi iyo camali caqadiyun wa camaliyun dheh caqadiyunna soo galaa mid ictiqaad loo nisbeeyey sida tawxiidka iyo caqiido iyo camaliyun mid loo nisbeeyey ictiqaad aan ahayn laakiin camal ah wax la samaynaya ah axkaam ah kale salaada soonka xajka zakada waxyaabahaasi maa loo yaqaanaa camali waayo waa wax la samaynayo waayo kan orana caqadi waa wax la ictiqaadinayo oo maskaxda la gelinaya qalbiga la dejinayo waayo idan maxaa soo galaya alcaqadiyu waalcamaliyu diinta intaasay ku kooban tahay wax kale ma jirto diinka inuu yahay caqadi iyo inuu yahay camali waayo caqadi iyo camalina waxaa sareeya caqadi waa soo maray soo ma camaliga ka hor caqadi imisa nebiga ugu yeeraya dadka toban sane waxlama soo ma waa soo marnay diin islamku maxaa soo galaya labadaas ayadana wa macrifatu diin islam islaamka diintiisa in la barto way maxaa lagu baranaa biladilla kulligood biladilla way taallaa macrifat llahi biladilla wa macrifatu nabiyihi biladilla wa macrifatu diin islam biladilla kulligood daliil ama soconayaan waxaa kuu soo baxaya hee cilmiga caqiidada hee taqliid wax kuma anfaco taqliid wax kuma laha waxa la yidhahdo taqliid culimada waxay oranayaan ahlu sunna waljamaca laa yajuuzu fi lcaqaa'idi wtaqliidu leh wtaqliidu laa yajuuzu fi lcaqaa'idi ahlu sunnaha way oranayaan wtaqliidu laa yajuuzu fi lcaqaa'idi taqliid caqiido dhexdeeda shuqul kuma laha kuma banaana taqliid maa la yihahdaa qof wax kuu sheegay inaad iska qaadatid daliil la-aan taqliida la yihahdaa taqliid waa la yihahdaa qof baa wax kuu sheegay wixii kuu sheegayna daliil hee laana ku raacday daliilna ma hayo waa iska raacday warkiisa iska qaadatay maxaa la yihahdaa taqliid inama ataqliidu laa yajuusu fi lcaqaa'id ay dhahan culamada ahli sunna waljamaca maxaa la rabaa marka caqiidadu maxaa waay bil adilla waay in daliil lagu barto waay caqiidada gaar ahaan alculamaa wa tulaab alcilmi ama dadka cawaamta ah naftirkooda waxaa waajib ku ah qofkii ay ku kalsoon yihiin cilmigiis ku kalsoon yihiin masridii u sheego daliilkeedana ula sheego inuu qaato low daliilka markaas yuusum xafidine daliil leedahay daadaasaa daliil hadiidkaasaa daliil hadii dhowsa qaato waay idan waxaa u taala shardi ah biladilla in lagu barto waay intaasaa ku kaaftoomeyna maanta wallahu subxana wa taala aclam bilahi tawfiiq